bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الmؤlf raximh اllah tacalى wاlإiman bأn الإiman qwl وcml wniyaة yزid bالطaacة wynqs bالmacصyة waxaan soo ahaynay kitaabkii caqiidat limaam alxaafid taqidiin cabdilghani bni cabdilwaaxid almaqdisiyi raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay wliimaanu iimaanku bna wliimaanu iimaanka waxaa ka mid ah ahlu sunnaha ay rumaysan yihiin biana aliimaana iimaanku la rumeeyo qowlun inuu yahay qowl wa camalun iyo camal wa niyatun iyo niyo yasiidu biaacati daacada ayuu ku siyaadaa wayanqusu bilmacsiyati macsidana waa ku nuqsaamaa meeshan wuxuu uga hadli rabaa masaa'ilu alasmaa'i waalaxkaam oo iyadana ka mida baab abwaabta caqiidada ka mida masaa'ilu alasmaa waalaxkaam ayaa la yidhaahdaa alasmaa waxaa loo yidhi magacyada waa magacyo mu'min kaafir munaafiq mushrik faasiq daalim waxyaabahaas oo dhan waa asmaa diini ah oo ayagu xaqaa'iq diini ah ah leh asmaadaas markay imaadaanna axkaam ayaa ka dhalato oo mu'minku axkaam buu leeyahay kaafirku axkaam buu leeyahay munaafiqu axkaam buu leeyahay marka waxaa lagu magacaabaa baabkan sidiisaba masaa'ilu alasmaa'i waalaxkaam ayaa leeyahay asmaa'da waa kuwaas aan sheegnay axkaamtana waa wixii ka dhalanaya marka iimaan waxa la yidhaahdo ayuu sharxayaa marka ahlu sunnaha waxay u yaqaanaan wuxuu yidhi aliimaanu qowlu wa camal waana sida imaamu lbukhaari uu sheegay ilaa kun caalim ou la kulmayna dhammaantood wuxuu ka sheegay mid kasta inuu dhahayay aliimaanu qowlun wa camalun yasiidu wayanqus iimaanku waa qowl iyo camal waana ziyaada waana nuqsaamaa ayb qowl iyo camal marka la leeyahayna waxaa loo jeedaa qowlku waa laba qaybood qowlu lisaan iyo qowlu lqalbi qowlu lisaanku waa laa ilaaha illa allahda afka laga dhahayo qowlu lqalbina waxaa weeyaan macrifada alla la aqoonsanayo subxaanahu wa tacaala iyo sharaa'icda iimaanka aqoonsiga la aqoonsanayo waxay ka dhigan tahay qowl ou qalbigu leeyahay camalkuna wuxuu u qeybsamaa camalu ljawaarix iyo camalu lqalbi camal qalbiga laga sameeyo tasdiiqa iyo cabsida iyo rajada iyo khushuuca iyo waa acmaal qalbiga laga sameeyo camaluuljawaarixna salaada la tukado iyo soonka iyo yacnii waxyaabahaasaa ka mid ah dawaafka iyo jihaadka iyo acmaasha jirka laga qabto waa camaluuljawaarix kuwaas markaan leenahay marka qowlun wa camal qowlu lqalbi waalisaan waalcamalu camalu lqalbi waaljawaarix sidaas yasiidu biaacati wayanqusu bilmacsiya iimaanku waana kordhaa waana nuqsaamaa daacadana waa ku kordhaa macsidana waa ku nuqsaamaa caqiidada marka ahlu sunnaha sidaas iimaanku ay u yaqaanaan intaas waxaa u raacdo oo u weheliyo iimaanku maadaama qowl iyo camal uu yahay isku darajo miyaa marka isaga qaybaan u sheegnay ilaa afar qaybood qowlulqalbi qowlulisaan camalulqalbi camaluuljawaarix isku darajo miyaa marka intaasoo dhan mase waa kala darajo waxaa u raaca marka ahlu sunnaha ay leeyihiin iimaanku wuxuu leeyahay asal iyo farac liliimaani aslun wa farcun oo hadda intaan aan sheegnay isku wada mid maaha oo waa kala darajo towxiidkii oo lagu dhawaaqo laashhaato qalbigii oo alla laga rumeeyo tasdiiqii iyo khowfkii iyo waxyaabaha usuushooda lala imaado macrifadii qalbiga oo lala imaado waa usuul kuwaas acmaasha jawaarixda oo kale ammaanada oo la guto maalan soonkii la soomo salaadii la tukado acmaashaas jawaarixdana in badanoo culummada ahlu sunnaha ka mida waxay leeyihiin waa furuuc oo iimaankii faraciisii waay waana farac waajib ah qaar salaada asalka ku darayana waa jiraan sida imaam axmed riwaayada mashhuurka ka ah ee acmaasha kale jawaarixdana furuuc ka dhigaayo waajib ah furuuc waajibaad iyo mustaxabaad labadaba waa leeyihiin marka iimaanku qodobadiisu isku hal darajo maaha oo nebigu sal ll slam markuu leeyahay aliimaanu bidcun wa situuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat اladaa can اطariiq walxayaau shucbat min aliimaan lixdan iyo dhowrkaas qaybood isku derajo maaha qayb baa haddii la waayo iimaan dhanba uusan jiraynin waa sida towxiidka oo kale qayb ayaa haddii la waayo iimaanku ou jiraa asalkiisu laakiin nuqsaan uu ku imaanayaa ayb sida ammaanadoo la gudan waaye iyo waxyaabaha la midkaana marka iimaanku wuxuu leeyahay asal iyo farac haddii asalkii la waayo isaga dhan meesha waa ka maqan yahay haddii asalkii la helo furuucdiisii la waayana asalkii waa joogaa furuucdii baa wax ka maqan yihiin faracaas maqani hadduu yahay farac waajib ah shay waajiba haddii aadan samaynin waa ka tagto wuxuu noqonayaa marka iimaankaagii iimaankii laysku ammaanay waa kaa maqan yahay oo waxaa jiraan marka mutlaqu liimaan iyo aliimaanu lmutlaq aliimaanu lmutlaqi kaamilka ahaa waa laga weysan yahay laakiin mutlaqu liimaan iimaan bartiis waa haysataa oo haddii farcii maqan yahay asalkii joogo asalkuna marka waxay ku sheegeen tasdiiqa iyo iqraarka mar haddii rabbi la rumaysan yahay lana qiran yahay qofkii inqiyaadkii qalbiga ahaana laga helo asalkii iimaanka waa joogaa fariciisii baa maqan ayb alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi tacdiimu qadri salaadka iyo alimaam ibnu manda fii kitaabi aliimaan iyo siyaalkaasay sheegayaan ilaa labaatameeye imaam ayaa asalay farac u kala qaybisay iimaanka ayb iimaan marka waxaa ka soo horjeeda kufri iimaan kufri baa ka soo horjeeda kufrigiina marka aslul iimaan tasdiiqa iyo iqraarka kufriga ka soo horjeedaa waa kufri akbar ah oo diinta looga baxo farcu liimaan kufriga ka soo horjeedana waxaa la yidhahdaa kufrun duuna kufrin waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo ka sokaysa gaalnimadii weyney waana bukhaari iyo a'immada mid ay ku dhigaan kutubahooda marka hadda waxaan sheegnay iimaanku waa qowl iyo camal qowlku waa labo qowlu lqalbi iyo qowlu lisaan camalku waa labo camalu lqalbi camalu ljawaarix waxaan kaloo sheegnay iimaanku inuu leeyahay asal iyo farac asalkiisii waxaan ku sheegnay tasdiiqa iyo iqraarka camalkii qalbiga iyo iqraarkii lisaanka acmaashii jawaarixda in la raaciyaa waa furuucda iimaanka ee waajibka ah waxaana ku tusaa inay sidaa tahay shanta arkaan ee islaamka towxiidka marka laga reebo afarta kale ahlu sunnada ninka ka tagaa muxuu yahay waa isku khilaafeen hal caqiida kama qabaan qaar salaadii bay qaar salaadii bay ka bixiyeen inta kale laguma gaaloobay dhaheen salaada laakiin waa lagu gaaloobayaa asalkay ku darsadeen salaada qaarna waxay yidhaahdeen afartoodaba ninka ka tago waajibkooda qirsan gaal lama dhihi karo ayb marka haddii arkaanul islaam afartoodii laysku khilaafay dee wixii aan arkaanulislaam ahayn min baabi owlaa waa inaan diinta iimaanka aan looga baxaynin saasaad dareemaysaa marka marka aslul iimaan kufriga ka soo horjeeda waxaa la yidhaha kufru lakbar ama alkufru almukhriju can ilmilla waa kufriga qofka diinta ka bixiyo farcu liimaan kufriga ka soo horjeedana waxaa la yidhaha kufrun duuna kufrin ayb ama kufri asqar ayaa la yidhaha qofka ku sifaysanna tilmaan haddii lagu yidhaha waxaa leedahay mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi ama inaad tidhaahdid mu'minun naaqisu liimaan waa mu'min iimaankiisu naaqis yahay waxaa kaloo iyadan in la ogaado u baahan meeshaan iimaanku marka uu qaybahaas asalee farac aan u qaybinnay aqwaasha firaq ay iimaanku ka qabaan firqooyinku qaybna waa firaqu ahlilirjaa qaybna khawaarij iyo muctasila oo dhinaca wa qolooyinka marka murji'ada ah afar qolo ayaa ugu waaweyn qolada koowaad waa jahmiyada jahmiyadu iimaanka waxay ku tacriifiyeen oo yidhaahdeen al-iimaanu huwa almacrifatu iimaan waa in ilaahay la aqoono bis oo waxay yidhaahdeen qofkii rabbi yaqaano waa mu'min kaamiluliimaan waa qowlka ugu foosha xun waay oo iimaan lagu tacriifiyo lianna gaaladu ilaahay waa yaqaanaan maca dalika waa gaalo wamaa yu'minu akharuhum biاllahi ila wahum mushrikuun aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abna'ahum haddana maca dalika macrifadoodaasa iimaan u keentay wax yidhi ma leh ta kale haddii iimaanka lagu tacriifiyo almacrifa la yidhaahdo gaalnimaduna maxay noqonaya marka aljahlu ilaa iimaan iyo kufrigaa iska soo horjeeda iimaanka haddaad tiraa waa macrifo kufrigu muxuu noqonaya jahli kufri cid jahli ku sheegtayna male keligiis waxaa marka iyaga qowlkooda waxaa ka dhalanaya in la yidhaahdo gaalada yahuudda ibliis waa mu'min in la dhaho lianna ibliis rabbigiis waa yaqaane soo maaha rabbi waa yaqaane qaala rabbi faandirnii ilaa yowmi yubcahuun qaala fabicizatika la uguyanahum ajmaciin ayuu leeyahay ilaahay buu bicizadiisa ku dhaaranayaa inuu yaqaano sooma arkaysa haddana maca dalika waa gaal ibliis calaa qowli ljahmiya marka ibliis mu'min ayuu noqonaa qowlkooda hadii la qabto waa qowl aada u xun marka qolada labaad waxa ay tahay jahmiyada jahmiyada qolada koowaadaan ku sheegnay qolada labaad waxa ay tahay alkaraamiyatu atbaacu moxamed bnu kiraam asijistaani ninkaa isaguna wuxuu yidhaahdaa atbaacdiisu ay dhahaan aliimaanu huwa alqowlu billisaani faqad iimaan afka bis qofkii marka afka ka qirto qalbiga yousanba ku ictiqaadinina waa mu'min kaamiluliimaan iyagana waxaa lagu bushiyey munaafiqiinta mu'miniin noqo lahaayeen alla wuxuu leeya wa min annaasi man yaquulu aamanna biاllahi wa biاlyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin allaan rumaynay aakhiraan rumaynay allana wuxuu leeya maya maynan rumaynin qalbigaa maqan ilaana marka afka keliya iimaanku kuma sugnaanayo qalbiga waa inuu u daadego qolada saddexaad ee murji'ada waa ashcariyada iyaguna waxay dhahaan iimaanku waa atasdiiqu faqad iimaanku waa qalbiga ilaahay in laga rumeeyo bis haddii aad qalbiga ka rumayso afkana aad diiddo inaad afka ka qiratana aad diiddo waa mu'min bay leeyihiin qofkaas kaamiluliimaan ayb oo kutubahan marka tuxfatulmuriidka iyo waxaad ku arkaysaa wuxuu leeyahay gaal qof gaal ahay awoodi karo inuu towxiidka qiro haddii uu inta qalbiga ka rumeeyo afka inuu ka qirana uu diido waa mu'min buu leeyahay waa gaal afka inuu ka sheego waa awoodaa waa diiday qalbiguu ka qirtay waa mu'minay leeyihiin taasina iyada waxaa ka hor imaanayo nebigu markuu dadka islaaminayo ama uu diinka u sheegaayo wuxuu dhihi jiray quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixuu markaa qof aan laa ilaha illa allahu afka ka qiranin mu'min maba ahanba ayb qolada afaraad ee murji'ada waxaa la yidhaahdaa murji'atu lfuqahaa waa nimankan marka xanafiyada ayaa u badan atbaacu abi xaniifa a'immada qaarkoodna abuu xaniifa laftirkiisa inuu sidaa aawaaba ku sheegaanba iyagu waxay leeyihiin qolooyinkaas iimaanku waa tasdiiq iyo iqraar qalbiga in laga rumeeyo alleh afkana laga qirto way maxay diidan yihiin kuwaas marka camalka waxay leeyihiin salaada iyo soonka iyo iimaan maaha acmaasha iimaanka ka mid maahan ay leeyihiin iyaga marka haddaad warkaygii hore fahamtay aslul iimaanka keliya ayaa agtooda iimaanba ka ah wixii ay ahlu sunnada u yaqaaneen aslul iimaan bis ayaa agtooda iimaan ka ah furuucdii iimaanka iimaan maahan bay taagan yihiin aada u fahm marka markaana markay sidaa leeyihiin iyagu waxay leeyihiin iimaan waxaa ka soo horjeeda kufri haddii aan acmaasha dhahno waa iimaan acmaasha jawaarixda iimaan weeyaan haddaan dhahno waxaa ka dhalanaya yidhaahdeen cagsigeeda in kufri la dhaho oo ninkii camalka ka tago inuu gaal noqonayaa ka dhalanaysa ay dheheen waana madhabtii muctasilada mayaa la yidhi marka saas acmaasha cagsigeedu waa run waa kufri laakiin kufrigee waaye waa kufrun duuna kufrin marka diinta tii looga baxaaya maahan laakiin kufri way tahay sharcigaaba ku sheegayba kufri oo wuxuu yidhi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufru man ragiba can abiihi faqad kafar ama fa huwa kufru qofkii aabihiis naco waa kufri wahaakada qofkii qof muslima dilo waa kufri caadi iyo ballan qofkaan lahayn iimaan ma leh kufrigaasi marka waa kufrun duuna kufrin kii diinta looga baxayo waa ka sokeeyaa iyaga sidaasaa loogu jawaabay ayb afartaas firqo marka waa firaqu lirjaa muctasilada iyo khawaarijta u kaalay marka iyagu iimaan maxay u yaqaanaan iimaan waxay u yaqaanaan al-iimaanu waxay leeyihiin ficlu طaacaati اlmuftaradati kulliha daacaadka dadka lagu farad yeelay kulligeed in la sameeya iimaan u fiirsa marka ficlu daacaati almuftaradati kulliha daaco kasto ee waajib ah waa iimaan haddaan la samayninna diinta waaba laga baxa ayb iyagay marka maxay ku kala bedelan yihiin ahlu sunnaha tacaariifta aan marka sheegay qofkii aad u dhagaysanayo waa fahmi karaa waxay ku kala duwan yihiin ayagu iimaanku asal iyo farac uma kala laha kulligiis waa usuul wax kasta oo iimaanba ah camal kasta waa asal ninkii ka tagaana diinta waa ka baxay ahlu sunnadana waxay leeyihin maya acmaashaan iyo waxaan aan leenahay waa iimaan isku darajo maaha qayb ayaa haddii la waayo iimaanka dhan la weynaya qaybna haddii la waayo iimaanku waa jooga laakwaa naaqis allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ku sheegay uu yidhi alam tara kayfa daraba allahu maala kalimata طayiba ka shajaraةi طayibaةi asluha haabit wa farcuha fi الsama iimaanka waxaa lagu shabahay geed geedka wuxuu leeyahay xidid iyo jirid iyo laamo soo maaha haddii xididka iyo jiridda la waayo geedoo dhan waa la waayo soo maaha haddii laakiin xididkii iyo jiriddii la helay laamihii ay go-an yihiin qaarkood meeshaas maxaa ku yaallaa la leeyahay geedaa ku yaalla laakiin wargeedkan waa naaqis sidau ahay maahanaa la leeyahay soo ma fahmay qur-aanka marka iyo sunnadu iimaanka waxay ku shabbaheen geed geedkuna asal iyo farac ahlu sunnada marka iimaanku asal iyo farac buu leeyahay meeshaasay ka keeneen nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi geed ayaa jirto ina shajaratan min shajari اlbawaadi geed geedaha baadiyaha ka midaa jiro qofka mu'minkay shabbahdaa atii laamusay ibnu cumarna waxaa igu soo dhacday uu yidhi geedka yacnii nebigu wuxuu yidhi geed geedaha ka mid a dadkii waxaa ku soo dhacay geedihii baadiyaha ibnu cumarna geed timireedkaa ku soo dhacay waa ka xishooday inuu sheego markii dambe nebigaa sheegayo geed timireedkii waa yidhi geed timireedkuna laamo iyo jirid iyo xididay ka kooban tahay marka iyada dhanna isku mid maaha haddii laamaha laga gooyo waa joogtaa timirtii weli laak waa naaqis haddii xididka loo rujiyana geediio dhan ma joogto iimaankuna sidaas u asal iyo farac u leeyahay qoladan marka waxay dhammaa waa isku dareen waxay yidhaahdeen wax kasta ooba iimaan ah kulli waa wada asal ayb meeshaas waa marka meesha ay ku kala bedelan yihiin ahlu sunnaha iyo khawaariijta ayb firqooyinkanoo dhan marka afarta murji'ada iyo labadan isku soo duubduub hal shay baa ka dhexeeya haddana shayga ka dhexeeyaa wuxuu yahay iimaanku mana siyaado mana nuqsaamo saasaa ka dhexayso kuwan horena waxay leeyihiin iimaanku waa wada kaamil isaga dhan waa inuu jua joogaan kuwanna waxay leeyihiin hadduu kaamilka ka tago oo nuqsaani gasho isaga dhan baaba tegaya kulligood marka iimaanku mana ziyaado mana nuqsaamay iskugu tagaan ayb ahlu sunnahana marka iimaanku waa ziyaadaa waana nuqsaama ayb intaas marka waa tacriifta iimaanka iyo firqooyinku siday ku kala yihiin iimaanku waxaa ka soo horjeeda kufri kufriguna wax u qaybsamaa akbar iyo asqar kufriga akbarkaa laftirkiisaa sii qaybsamo hadba qofka dhinaca uu uga imaanayaana qaybta keenayso mid waxaa la yidhaha kufru takdiibin wa ibaa mid waxaa la yidhaha kufru cinaad mid waxaa la yidhaha kufru cinaadin mid waxaa la yidhaha kufru takdiib mid waxaa la yidhaahdaa kufru icraab mid waxaa la yidhaha kufru shakin kufri oo shaki ah midna waxaa la yidhaha kufru juxuud shantaas u qaybsamaa ibnulqayim madaariju saalikiinka baqawina tafsiiru suurati albaqara awaa'ilkeeduu ku keenaa marka kufriga akbarka laftirkiisu hal noocun hamoodi mar wuxuu ka imaanaa juxuud in la diido ilaahay diinkiisa oo la yidhaha waxaasi ma jiraan mar wuxuu ka imaanayaa takdiib in la beeniyo oo alle rasuul been waxay sheegayaan waa been in la yidhaahdo mar wuxuu ka imaan karaa icraab oo la yidhaahdo waa runna ma dhahaayo waa beenna ma dhahaayo bes mar wuxuu ka imaanayaa cinaad iyo ibaa diidmo kufriga abi aalib oo kale abu aalib waa fahmay afka waa ka qirtay iimaanka nebiguna run sheegaayo waa qiray haddana laakiin inuu hogaansamo qalbiga ka hogaansamo waa diiday oo wuxuu yidhi lowla almalaamatu w xidaari masabatin lawajadtanii walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani اlbariyati diinan lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina waa ogahay buu yidhi diinkaaga inuu diimaha ugu fiican yahay waa ogahay buu yidhi taas haddaanan ka cabsanaynin ceeb iyo cay waxaad i arki lahayd anoo yani diinkaagiiba qaatay marka afka waa ka qirtay laakiin inagu hogaansamo waa diiday waa cinaad midkaas marka kufru shakin ayaa jiro kufriga shakigaana waa midka isagu ah munaafiqiinta iyo ku jiray culammada qaarna kufru danni bay yidhaahdaan kufru dannin oo midka suuratu alkahfi wadakhala jannatahu wahuwa daalimun linafsihi qaala maa adunnu an tabiida hadihi abada wmaa adunnu saacata qaa'imatan uma malaynayo yir saacadda inay dhacayso waa kufru danni iyo shaki dad baa marka kufriga oo dhan waxay ku soo koobaan juxuud bis marka kufrigu juxuud waa ka gudo weyn yahay ayb dhinac kale marka laga fiiriyo kufrigu wuxuu ka dhacaa qalbiga lisaanka iyo jawaarixda oo ma dhahayna keliya kufrigu waa ictiqaad bis ma dhahayna ictiqaadkaagu hadduu isbedelo kufri waa imaan karaa waxaa kaloo kufrigu ku dhici karaa afka oo haddaad nebiga cayso ama aad alla cayso ama diinka ku jees-jeesto qofku waa gaalooba mana la dhahaayo gaalnimay tusaysaa arrintaasi laakiin gaalnimo maaha ma la dhahaayo bal iyadaaba gaalnimo ah leanna alla wuxuu yidhi walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunna nakhuudu wanalcab qul abillaahi waaaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum kufrigoodana bilqowli ayuu ahaa war ay ku warrameenuu ahaa saaribu lmasluul calaa shaatimi rasuul sida uu uga hadla uu ku tilmaamay shaykhu lislaam ibnu taymiya afka waa laga gaaloobi karaa jawaarixdana waa laga gaaloobi karaayo ruuxii nebi dilo maalan amaba kitaabka ku kaadiyo ama musxafka intuu qabto qashin ku tuuro waa ficil waana gaalnimo intaasna kuma koobna waa miaal waa tusaale marka ficil kasta oo aslul iimaan ka hor imaanayo waa gaalnimo waxaa la yaable bacdi innaas waxay aaminsan yihiin qofku hadduu ficil gaalnimaa sameeyo ilaa uu qalbiga ka gaaloobo ilaa uu qalbigiisa ka yidhaa aniga gaalaan ahay may may ay leeyihin gaalma noqonayo ay leeyihin waa warkii murji'ada waay kaas marka aqwaasha ahlu sunnadana waxba kama yaqaano qofkii warkaas ahlu sunno u nisbeeyey maqaalaadka firaqa aqoon uusan u lahayn ayb kutubaha fiqigana markay ka hadlayaan kitaabu riddati riddada markay qeexayaan waxay yidhaahdaan qowlna waa ku timaadaa ficilna waa ku timaadaa ictiqaadna waa ku timaadaa ogow marka sidaata kale qofku marka uu gaalnimada wax ah uu samaynayo isagu inuu gaalnimada rabo shardi maaha xataa isagoon gaalnimadaba rabin way dhici kartaa inuu ku dhaco arrintaana imaamu abari ayaa aada ugu nuxnuxsaday ibnu xajarna fatxulbaarigu ku keenay markuu ka hadlayo axaadiidta khawaarijta yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min alramiyati iyagu waxay isu haystaan mu'miniin laakiinse hadda aada gaalowdaan isma laha laakiin ficilkoodaas waa ficil gaalnimaa laga tilmaamay qofka isagu inuu qalbigiisa marka uu gaalnimada ka raboodaa shardi maaha ayb waxaa jira haddana kufriga marka laga hadlaayo kufri calaa wajhi lcumuum usoo arooro iyo kufri mucayan ah kufriga calaa wajhi lcumuum usoo aroorayo waxay tahay ninkii waxaa sameeyo waa gaaloobay hadalkaas ninkii yidhaahdo waa gaaloobay waa caam warkaas marka cumuumkaas lagu dejinayo qof oo la dhahayo fulaan min annaas waa gaal wax dheeraaday rabtaa iyada gaalnimadii waa ku dhacay ficil gaalnima qowl gaalnima ictiqaad gaalnimo ula yimid isaga laakiin waa gaal in la yidhaahdo waxay u baahan tahay istiifaau shuruud waintifaau lmawaanic shuruud in la helo mawaanicna la waayo shuruudda marka waxaa ka mida koo cilmi qofku inuu cilmi u leeyahay waxaas inay gaalnimo yihiin cilmi maxaa ka soo horjeeda jahli waa maanic jahli marka qofka haddiiba uunan ogeyn waxaan inay gaalnimo tahay ee ay ka dhacday waa macduur ayb shardiga labaad waxa uu yahay alikhtiyaar qofku waa inuu doortay waxaan ikhtiyaar maxaa ka soo horjeedana mukrah in la qasbo dee gaalnimada lagu qasbo ma gaaloobayo man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biliimaan qofka haddii xabad inta loo qaatay laydhaa gaalnimadii ku dhawaaq ee maqashii ou ku dhawaaqo ma gaaloobayo leanna mukhtaar maaha qof isagu doortay maaha ikraahun hadda dabcan dawaabidii ictibaarkiisuu leeyahay qofka ku qasbaaya waa inuu awoodi karo waa inuu deg deg yahay waxaan lagugu samaynayana wax adiga ku dhibi kara inay yihiin naftaadii dhib ku ah inay yihiin adiga inaadan wax ikhtiyaara ku lahayn ibnu xajar sidaasuu sheegaa kitaabulikraah fatxulbaariga shardiga saddexaad waxa uu yahay alqasdu waxaan marka aada samaynaysa waa in carabka uusan kaa dafin adoon ogeyn waa inaadan iska samaynine adoon og inaad samayso shayga hadalku waa kufri ficilkii baa kufri ah marka aada samaynayso adoo og inaad samayso og waxaan ka wadaa inaad u qasado adiga shayga loo qasdaaya maaha gaalnimada ogowad waa ficilka ficilkaas inaad u qasadaa shardiga haddii ficilka aada u qasaday laakiin aada gaalowdid aadan islahayn waa ku gaaloobaysaa taas cudurdaar maaha laba kale ogaada inaad gaal noqoto inaad u qasada maaha waxaan haddanag sheegayn waxaan sheegaynaa waxay tahay shaygan mukafirka ah inaad u qasado bes gaalnimada iyo shayga mukafirka waa laba shayga mukafirka waa inaad u qasdaysa waxaa la diidayaa sabqu lisaan inuu kaaga dhaco oo ninkii maalan yidhi allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka intuu faraxa ka batay buu is iloobay markaasuu is yidhi bal waxaad dhahdaa ilaahu addoonkaagaan ahay adna rabbigaygaa tahay inuu yidhaahduu rabay markaasuu isdaba mariyey ilaahu addoonkaygaa tahay adna rabbigaagaan ahay buuhi waa isdaba mariyey marka waa sabqulisaan carabka ka dafay ma loo qabanayo taasoo kale isagu maunan u dan lahayn inuu sidaas yidhaahdo laakiin hadduu u dan leeyahay inuu gaaloobana laakiin uusan u dan lahayn taas qabasho male waa loo qabanayaa waana ku gaaloobaya kan afaraad shardiga afaraad waxa uu yahay qiyaamu lxuja qofku inay xujada ku oogantaa la raba shaygan waa gaalnimo xujada inay ku ooganto qiyaamu lxuja maxaa ka soo horjeedo ta'wiil maalan shay gaalnimaabuu aaminsan yahay laakiin aayad qur-aanowba u fahamsan yahayba inay sheegaysaba sidaas waa sida hadda firqooyinkuba u badan yihiin hadda baabulasmaa sifaat markaan ka soo hadlayna sheekhu wuxuu soo lahaa qofkii aan sidaas rumaynin waa gaaloobayaa buu lahaa maalan ilaahay carshiguu ka sarreeyaa laba gacmood uu leeyahay aayadihii axaadiistii baa sheegaya qof baa wuxuu ku leeyay maya waxaas ma jiraan de waxaas ma jiraan waa juxuud waa lagu gaaloobi lahaa laakiin firaqa maxaa loogu gaalaysiin waayey in badanoo ka mida ta'wiil ayay ku dhegan yihiin aayaad iyo axaadiid macaanidooda si qaldan intay u fahmeen ayay la gashay marka meeshaas waxaaba ka mida maalan waqtiga cumar baa waxaa dhacday qudaamat bnu madcuun saxaabi la dhihi jiro badri ahaa weliba ayaa yaa rag la mida ayaa khamro cabeen markaasay weliba yidhaahdeen waa noo xalaal khamrada khamro qofkii xalaashado waa ku gaalooba saa dogsoontii waa lagu gaaloobaa haddana iyaga markii la su-aalay cumar loo keenay waxay yidhaahdeen alla wuxuu leeyahay laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu إida mataqw waaamanuu ila akhiri اlaaya qofka iimaanka kuwa laga helay ee camalka saalixa laga helay korkooda wax dembiya maaha waxay cunaan oy quutaan mar haddayba alla ka cabsanayaan marka annagana allaan ka cabsanaynaa waxaan cunno nalooma haysta oon cabno khamrigan aayaddan waxay ku soo degtay dad khamrada intaan la xarimin intay cabeen iyagoo calooshooda ku jirto ay dhinteen markii khamrada la xarimay saxaabadu dadkaasay u cabsadeen u walwaleen iyagoo khamrada calooshooda ku jirta dhintay markaase alla uu yidhi kuwaas dhib ma leh dembi korkooda maaha leanna markay cabaayeen khamradu xaaraan maba ahayn kuwaasay aayaddu ka warramay ee nin hadda joogaa khamrigaaba ka xaaraan sidiisaba ama taqi ha ahaado ama yownan ahaanin cumar markii uu sidaas ugu bayaaniyey kadib wuxuu yidhi hadday sidoodii hore ku adkaystaan dila haddii ay ka noqdaanna xadkii khamrada ku dhufta marka fiiri cumar wuxuu leeyahay xujaduu ku oogay haddii aayaddii fahamkeedii laga ba sida saxda ahayd lagu toosiyey oo kadib weli ay sidoodii daa'im ku noqdaan muslin maaha markaas waa gaalo xujadii alle ku oogantay marka qiyaamulxuja iyadana waa shardi ta'wiilkuna waa ka soo horjeedaa istiifaau shuruud waintifaau lmawaanic marka waa kuwaas marka way dhici kartaa a'immadu inay isku khilaafaan marka ay yidhaahdaan war qofkaani shuruuddiina waa laga helay mawaanicna ma leh mid kalena uu yidhaha maya mawaanicdii baa weli wax joogaan inay isku khilaafaan culummadu waa suuragal oo markaa midna uu yidhaha waa gaal midna uu yidhaha gaal ma aha arrintaas marka u laaban mayso caqiide u noqon mayso ogow marka waxay u noqonee culummada ijtihaadkooda arrin culummada ijtihaadkooda u laabanayo waa ile usuushu waa isku waafaqsan yihiin tadbiiqii waa isku khilaafi karaa lanna nin baa wuxuu le war ninkan xujada waa ku oogantay midna wuxuu le war maya anaa kuma oogmin nin walbaa markaa isagu nadarkiisa iyo ijtihaadkiisa ayuu wax ku xukumaya markaas arrimahanna marka arrimo u yaalla maahan dad aan aqoon balahaynba wax u yaalla maahan dadkii marka wax fahmaayo maqaalaadka iyo caqiidada iyo kitaabka iyo sunnada iyo istinbaadkooda iyo ahluijtihaada ayaa u leh xaq inay dadka bitacyiin u gaalaysiiyaan iyo in kale wax marka nin uun aan aqoon lahayn ama haddii isagaba la su-aalo waxyaabo badan waxba aan ka garanaynin wax u yaalla maaha waxaan ugu dheeraanaynana waxay tahay in wax laga ogogaadaaday daruuri u tahay leanna waxaan joognaa zaman axkaamta rididdeedu ay iska badatay oo nifaaqii iyo kufrigii iyo wax walba iyo bidcadii iyo layska tuurayo xubun kastana inta aan la ridin waxaa shardi u ah istiifaau shuruud wa intifaau lmawaanic maahan takfiirinta keliya maaha qof haddaad tafsiiqinayso faasiq waayo aa leedahay haddii aada leedahay waa mubtadic waxaa loo baahan yahay shuruudii ma laga helay mawaanicdii ma laga waayey nin walbaa waxba u daaqaa nin walbaa muslimiinta cirdigooda si siba u daaqaa kuwa waxay u daaqaan inay gaalaysiiyaan dadka muslimka kaas waa gaal waa gaal ayay ku daaqaan qaar kalena waxay ku daaqaan inay tabdiiciyaan muslimka oo ay yidhaahdaan waa mubtadic waa mubtadic waa mubtadic ilaa dadkii caamada xataa mararka qaar bidcadii iyo kufrigiiba ou la yaraadan lianna kufri iyo bidco meel walba unbalaq lagu siinayo dadku waa la yaraana macaanidii kufriga iyo macaanidii bidcadaa yaraanaysa qofkii marka isagoo kufri cad ku jiraa laleeyahay naga dhaafa waa wixii laysku khilaafsanaayo naga daana waa dhibaata marka sunnadii iyo bidcadiina sidaas in la yeelo maaha wiil yaroo hadba marka uun qur-aankii haddaad u soo bixiso kici aan kici karin inuu yidhaah waa mubtadic iyo waa gaal iyo waxay ka mid tahay min talbiisaati ibliis oo zamankaana lagu imtixaanan yahay ka mid tahay waxaa ka daran waxaa laga yaabaa qofku masaa'il ku saabsan salaadiisa iyo cibaadaadkiisa markuu rabo culumuu su-aalayo marka uu tabdiic iyo takfiir ou rabana culumoma su-aalayo asaa gelaya marka yaa daran labadan masale yaa daran midaan dambaa daran midan dambe ayaa daran ood qof muslima ku gaalaysiinayso ama aad ku tabdiicinaysa ayb qofku marka inuu sidaas ogaada ma la rabo kufri sugnaadayna in la yidhaha maya ma sugnaanin ee kufri aan sugnaaninna waa kufri in la yidhaha waa qalad labadaba dembi baa lagu galaa ayb qofku marka inuu ka istaago haddii adiga aadan aqoon u lahayn ka istaago waxaan aniga ma aqaano dadka yaqaan su-aal bis intaas dheh ayb nifaaqu asaguna laba u kala baxaan nifaaq ictiqaadi iyo camali ama nifaaq akbar iyo nifaaq asqar dulmigu asagana wuxuu u qaybsamaa dulmi akbar iyo dulmun duuna dulmin fisqiguna sidoo kale ayb waliimaanu biana aliimaana iimaanka ahlu sunnada ay rumaysan yihiin waxaa ka mida rumayn la rumaynayo biana aliimaana iimaanku qowlun wa camalun qowliyo camal inuu yahay iyo waniyatun iyo niyo yasiidu biaacati daacadii buu ku kordhaa wayanqusu bilmacsiyati macsidana waa ku nuqsaama oo ku degaa marka ziyaadadaasina saddexdii qeybba waa geli ictiqaadka waa gashaa yacni qalbiga acmaashiisa iyo aqwaashiisa waa gashaa jawaarixda acmaasheeda waa gashaa qowlkana waa gashaa ayb oo ninkii kaa qur-aan akhris badan oo kaa dikri badan waa kaa iimaan badnaana ninkii kaa acmaal jawaarix badan waa kaa iimaan badnaana tasdiiqa alla la rumaysan yahay laftirkiisa waa ziyaada waana nuqsaama oo marka aad aad intaad u tadaburto koonka fiiri sidoo aad sida dhulkaan ee cirkan ku tadaburto tasdiiqaagii waa kordha koru sii aada oo marka aada kaafilka tahay la mid ma tihin tasdiiqi nebi moxamed iyo annaga keenna isku mid maaha tasdiiqa abubakar iyo annaga keenna isku mid maaha xataa tasdiiqaa kala siyaado qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi faama aladiina aamanuu faama aladiina aamanuu kuwii rumeeyey fazaadathum iimaanan iimaan bay u kordhinaysaa suuraddii soo degtaa suuraddii soo degtaaba iimaan ayay u kordhinaysaa lanna iimaankiisii iimaan baa kusii kordhaya wa qaala caza wajalla allah wuxuu yidhi liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim siay u kororsadaan iimaan maca iimaanihim iimaankooda la jirkiisa wa qaala caza wajalla allah wuxuu yidhi wayasdaada aladiina aamanuu muminiintii inay siyaadsadaan ay kororsadaan iimaanan iimaan sidaa u yeelay marka iimaanku way kordhayaa waa kaas warawaa abuu hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam aliimaanu bidcun wa sabcuun iimaanku waa toddobaatan iyo dhowr wa fii riwaayatin bidcun wa situuna shucba lixdan iyo dhowr walxayaau shucbat min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mid ah walimuslimi waabi daawuuda faafdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah waadnaahaana tan ugu hoosayso imaadat ladaa cani ariiq jidka oo qashinka laga qaado marka hadda laa ilaaha ila allahuna waa iimaan qodaxda jidka laga qaadaana waa iimaan magacaas iimaanku waa kulmiyaa laakiin isku darajo mayaa labadooda maya oo ninkii laa ilaaha ila allahuda laga waayo iimaan maba leh ninkii imaadatl adaa cani ariiq laga waayo laakiin iimaan waa leeyahay laakin waa naaqis iimaankiisa soo ma arkaysa ayb wlistinaau fi liimaani sunnatun maadiyatun wlistinaau istinaha fi liimaani iimaanka dhexdiisa la geliyo istinaha meeshaan maxaa la yidhaha waxaa la yidhahdaa in qofku uu yidhaha ana muminun in sha allah muminun in sha allah adiga maxaa tahay muminaan ah in sha allah ama muminun arju mumin inaan ahaan rajayna waa istina istinaa taas ama inaad tiraahdo ana muminun min xayu laxkaam xagga axkaamtayda soomaa muminaan ahay aniga istinaagaa ku jira marka sooma waxaad reebtay istinahaasi marka waa sunna uu leeyahay maadiya ibn mascuud baa waxaa laga wariyey ibn abi shayba kitaab limaan wuxuu ku wariyey cabdullahi bn mascuud ayaa qoom arkay markaasuu yidhi man ilqowm qowmku waa ayo markaasay yidhaahdeen naxnu lmu'minuun waa mu'miniintii bay dhaheen markaasuu yidhi may yidhaahdaan ahlu jannaan nahay waayahay ahlu jannaan nahay maa dhaxdaan lianna mu'minaan ahay macnaheedu waxay tahay ahlu jannaan nahay waa diiday marka ibnu mascuud warkaas lianna iimaanku waa wasfi madxi iyo ammaan leh waaye imaam axmedna wuxuu yidhi qowlka iyo camalka qalbiga tasdiiqa waa la imaanay yidhi amaa acmaashii naloo diray kulligeed lama imaan karno yidhi kulligeed lama imaanin meeshaa marka waxaad fahmaya istihnuhu sababta loo istihnoonayaa waxay tahay sharaa'icdii iimaanka oo dhan qof dhammaystiri karaa ma leh ama waa yari mar haddii aadan dhammaystiri karin marka istinaa sameey anigu iimaan waa leeyahay laakiin kulligiis ma la imaanin waay sharaa'icda iimaankaoo dhan iyo shucabul iimaan oo dhan lama imaanin waayo marka waxbaad reebay ayb masaladan marka ashcariyadu abulxasan alashcari isagu waa sugaa istinaha oo waa leeyahay qofka mumin in sha allah waa la dhahayaa buu dhaha laakiin hal ay yidhaahdeen muminun in sha allah maxaa loo dhahayaa bay isku khilaafsan yihiin ahlu sunnaha iyo isaga yacni isaga wuxuu leeyahay istinaaga waxaa loo istihnoonaa hadda waa ishubaa inaan mu'min ahay laakiin waxaan ku dhiman doono ma ogi hadda waa ishubaa mu'min kaamiluliimaan hadda waa ahay laakiin berri ma ogi waxaan noqon doono isagu saas u ka wado a'immada salafkana waxay ka wadaan sidaa kama wadaane hadda laftirkeedaananba dhammaystirin shucabuliimaan leanna iimaanku waa taskiyo isfaanin iyo is-ammaanid waayo mana gaarin darajadaas waayo annaga soo lama fahmin marka jihatul istinaa ay isku khilaafeen marka waxaan u istinoonaynaa marka waxay tahay hadda laftirkeedii baananba iimaankii muminiin kaamilul iimaan aanan ahayn berrina ma oginba waxaan noqonayna isagu laakiin wuxuu leeyahy hadda kaamiluliimaan waa nahay laakiin mustaqbalkaan la ogeyn haddaa laysku haystaa laftirkeeda ayb laakiin muslimnimada ma istinoonaysid muslim maata haddii lagu yidhaha nacam ana muslimun baa leedahay iyada istina ma gelayso leanna muslimnimada waxa ka dambeeya waa un gaalnimo ayb faidaa su-ila rajulu qofka haddii la su-aalo a muminun anta mumin miyaa tahay adiga qaala wuxuu dhahayaa in shaa allah saasuu dhahaya marka de mumin iyo shahiid iyo marxuum iyo waa isku waa isku wada mid soomaalida waxaa ka qaaliba maalan qofkan wuxuu leeyahay war ninkii hebel aka war marxuumkii dhintaya uu leeyahay marxuum macnaheedu waxaa laga wadaa kii loo naxariistay waayo adigii maa og marka in loo naxariistay in kale maya marxuumun in shaa allah marxuumun arjuu inaad tirahdaan shahiidkuna waa la mid ninkii shahiidka ahaaya shahiid fulaan iyo maa la dhahayo iyadana haddii daahirkiisu inuu meel fiican ku dhintay aan arkayno waxaan leenahay shahiidun in shaa allah ninkaasi shahiid inuu yahaa la rajaynaa ama in shaa allah haddii ilaahay doono leanna shahiidnimadu waxyaabo badanoo kale u baahantao adiga aadan ogaan karin nebiga sala allahu calayhi wasalam hashiisa nin raraayo jihaadna lagu jiro ayaa leeb ku dhacay meeluu ka yimid aan la ogeyn waa dhintay markaasay yidhahdeen saxaabadu hanii'an lahu shahaada war ninkan bogaadin baa u sugnaatay waa shahiiday shahaadaa u sugnaatay markaasuu nebigu yidhi kallaa war u kaadiyo ina shamlata alatii akhadaha min alghaniimati latashtacilu calayhi fi nnaar go-i uu haniimada ka xaday ayuu naarta kula ololaa ninkan adigu wuxuu sameeya maa taqaanaa iyo wuxuu daahirkiisaad u jeedaa meel fiican inuu ku dhintay daahirkiisaas u rajeey laakiin inaad gooyso shahiid macnaheedu ahlujanno waay shahiid iyo ahlujanno waa isku mid qofku marka inuu gooyaa ma banaano cagsigeeda iyadana dadka cawaaqibkooda in laga waramaa waa qalad ahlu naar in la yidhaha dadka soomaalida waa ku badan tahay kana ahlu naar ayuu leeyahay aaday khatar u tahay ahlu naar in qof la dhaho ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado khatar xataa gaalka inuu muslimi doono iyo war uma haysid adiga dadka cawaaqibulumuur in laga gaabsado waxaa kaloo lamida yani gaalku tilmaan ahaan haddaad tiraa war gaaladu ahlu naar waa sax waay warkaaga laakiin hebel oo hadda nool waa ahlu naar adiga ma ogid waa xadgudub nin nebigu wuxuu ka sheekeeyey ummadihii reer bani israa'iil nin cibaado badnaa iyo nin gelabgelab ahaa muslimiin ay ahayn labadoodaba dab ninkan marka cibaadada badan markuu soo maro ninkan dembi isagoo samaynayo waa waanin jire maalintii dambe wuxuu yidhi warniw idhaaf abuucidta calaya raqiiban ma adiga ma waxaa laguu soo saaray inaad aniga waardiye iga noqoto aniga iyo rabbigay nesukendaa markaasuu yidhi wallaahi laa yakfir ullahu laka ilaahan ku dhaartay ilaahay makuu dembi dhaafahay adiga marka umuur wuxuu galay isaga shaqadiisa aan ahayn adiga ilaahay maba kuu dembi dhaafayuu yidhi ilaahay marka wuu oofsaday labadoodii nebigu wuxuu yidhi waa soo bixiyey markaasuu yidhi man da ladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan aawey buu yidhi keebaa aniga hebel inaanan u dembi dhaafaynin ninka iigu dhaaranayay aawey buu yidhi wax aniga gacanteyda ku jiro ninka ku dhaaranaya aawey markaasuu yidhi adiga gal cadaabkaygi kanna wuxuu yidhi waa kuu dembi dhaafay addoonkaygiiyo marka addoomaha dembigooda mustaqbalkooda in laga hadlaa maaha oo la yidhaahdo kanaa kan ilaahay uma dembi dhaafaya kan naarta kabaha loogama siibaaye kan jannada kabaha loogama siibaaye iyaa qaalibka ah soomaalidu waxyaalahaas marka in layska ilaaliyo waayo marka xadiidka waxaa ku jirta inuu yidhi wallaahi laqad takallama bikalimatin awbaqat dunyaahu waakhiratahu ninkaas hore wuxuu ku hadlay kelmad adduunyadiisii iyo aakhiradiisiiba baabi'isay waxay uu soo dadaalayo intaasaa baabi'isay marka cujbiga iyo isla yaabidda iyo ismahadinta iyo lama rabo sida adiga kaligaa inaad ahlullaahi tahay dadka kalena ay yihiin shaydaan dadkiis inay yihiin oo kale inaad dadka u aragta lama rabo dadka qaar baa markaa iyagu ayaan dadaalaan oy xoogaa wax sameeyaan fadl fadli bay iska arkaayaan markaas ahlullaahi ayagu iska dhigayaan bis inta kalena naxariista allay ka quusinayaan waa khatar cabdullaahi bnu mubaarak wuxuu yidhi nin dad badan laayay ayaa u yimid markaasuu su-aal weydiinaya nin kale ag joogay markaasuu aad ula yaabay uu yidhi war kan xaggee gelayo markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mubaarak adiga cadaabka alle sidaad uga aamin tahay ayaa ka daran uu yidhi wuxuu isagu sameeyey dembigiisa macnaa waxay kutusee mararka qaar qof faasiqa oo dembi badan waxaa ka dembi badnaanayo qof isagu cadaabka alle kaba aamin noqdayba oo is yidhi adiga haddaad dhimato jannaad gelayis yidhi cadaabka allana adiga maba kuu soo dhowaanayo amnigaasaa ka daran ninkan dadka dilay dembiga uu la walwalaayo kaagaa ka daran uleeya lanna adigii amni iyo waxaaba ku galay iyo ismahadin iyo cujub marka qofku inay tiisa dhibtaan la rabaa rawaa dalika ruwiya dalika can cabdillaahi bni mascuud baa laga wariyey wacalqamata bni qays waa ardaygiisii wacalqamata bni qays annaqaci walaswad bni yaziid wa abi waa'il shaqiiq bni salama wa masruuq bni اljdac wa mansuur bni اlmuctamir wa ibraahiima annaqaci wa mugiirat bni miqsam addabbi wa fudayl bni ciyaad waغayrihim raggaas ayaa laga wariyey wahada kanina istinaau waa istinaa calaa yaqiinin ku dheehan istinaa calaa yaqiin warkiisaan macno weynu ku fadhiyaa wuxuu ka wadaa ahlu sunnada markay yidhaahdaan mu'min in sha allah dhanka kale murji'ada ayaa waxay dhihi jireen ahlu sunnaday waxay u bixiyeen ashakaakatu waxay yidhaahdeen shakaaka ahlu sunnadu waa dad iimaankooda ka shakisan ayay dheheen mar adi mumin maataa mumin inaan ahaan rajayna in sha allah shaki waayay dheheen markaasay waxay u bixiyeen ahlu sunnihii inay yihiin dad shakiyo oo iimaankoodiiba ka shakisan sheekhu marka wuxuu leeyahay waxaan insha allah u leenahay calaa sabiili shaki maahane waa hub iimaankeenna waa yaqiinsannahaye oo iimaanka shaki noogama jiree waxaan diidaynaa inaan istaskiyeyno acmaal aanaan samaynina aan isku faaninno ma la fahmi meeshaas marka marka istinuhu wuxuu ku dhacayaa inaan is-ammaanno ma rabno iimaankii lama wada imaanin kulligiis laakiin alla rumaynta aan rumaysannahay shaki noogama jiro oo rabbi inuu rabbigeen yahay oon rumaysannahay taas shaki ma leh marka wahada istinaun calaa yaqiinin sidaasuu ka wadaa kuwaasuu radinaya qaal allahu caza wajalla marka nuqdo kasta haddaadan fahmin kitaabka ma fahmaysid marka faqradani wahada istinaau calaa yaqiin qoladaas u jawaaba oo iyagu dhahayaan haddii la yidhaha iimaan ana mu'minun insha allahu shaki baa kugu jiro may buu le shaki iguma jiro oo rumaynta anaan la rumaysanahay yaqiinaan u rumaysanahay laakiin iimaankii maadaama uu macaani badan yahay macaanidaasoo dhan ma dhammaystirin ma is ammaanayo macnahaagu sidaas ogow qaala allahu caza wajalla arrintaas daliilkeedu ku seenana qaala allahu caza wajalla alla wuxuu yidhi latadkhulunna almasjid alxaraam masjidulxaraamka ayaad geli doontaan in shaa allaahu shaki miya marka hadda arrintaas waxaa hadlaa waa alle allah wuxuu leeyahay nebi moxamed iyo asxaabtiisu wuxuu ku leeyahay xaramkii ayaad geli doontaan in sha allah marka in sha allahdaas shaki miya marka wax ilaahay shaki ma gala alle inay gelayaan alla waa hubaa waan ogyahay maca daalika in sha allah buu yiri ayb marka waxay tahay wayna galeen oo sanadii ku xigtay waaba galeen marka in sha allahda mar walbaa shaki un maaha in loo dhahayo waayahay wal-iimaanu huwa alislaamu waziyaada meeshaanu rabaa marka haddana iimaan iyo islaam maxaa u dhexeeya inuu yidhaahdo wal-iimaanu iimaanka huwa alislaamu waa islaamkii iyo waziyaadatu iyo ziyaado culammadu waxay isku khilaafsan yihiin iimaanka iyo islaamku isku mid miya mase waa kale macno duwan yihi marka lasoo koobana waxaa loo badan yahay ida ijtamaca iftaraqaa wa ida iftaraqa ijtamacaa haddii iimaanka iyo islaamku ay hal meel ku kulmaan waa kala tegayaan iimaankuna macaani buu yeelanaa islaamkuna macaani xadiidu jibriil xadiidkii jibriil waa ku kulmeen soo maaha iimaankiina waa la sheegay islaamkiina waa la sheegay islaamkii wuxuu noqday alacmaalu aahira iimaankiina muxuu noqday alacmaalu lbaaina ida jtamaca ftaraqa haddii midkood la sheego laakiin kan kale macnihiisa waa wataa waida iftaraqaa ijtamacaa oo maalan xadiidkii wafd cabdilqays waxaa la yidhaha tadruuna ma aliimaanu biاllah nebiga wuxuu yidhi iimaan ma taqaanaan markaasuu yidhahda allah warasuuluhu aclam markaasuu yidhi aliimaanu billaahi waxay tahay an tashhada an laa ilaha illa اllah waana muxamadan rasuul اllah waana muxamadan rasuulu اllah watuqiima الصalaة watu'ti الzakاة watasuuma ramadaan waan tu-adduu khumusa maa qhanimta wixii islaamka arkaanteeda lagu sheegaa iimaanka lagu fasiray hadda meeshaan leanna islaamkii baanba la sheegin meeshaan iimaan keliyaa la sheegay macaanidii islaamkana isagaa qaateen marka haddii midkood joogo kan kale macnihiisa waa qaadan kara hadday labadu wada joogaanna laba macnay kala qaadanaya waa kaas sidaasaa loo badan yahay laakiin culammada qaar badan oo ka mid a waxay leeyihin aliimaanu walislaamu sawa waxaa ka mida culimmadaasi bukhaari waxaa ka mida moxamed ibnu nasr almarwasi ayaa ka mida khilaafada sausi weynna maaha qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi qaalat ilacraabu aamanaa reebaadiyi waxay yidhaahdeen waa rumaynay qul waxaa tiraa lam tu'minuu ma aydnan rumaynin walaakin quuluu aslamnaa dhah ayadan marka laba macnaa lagu kala macneeya tafsiirkii hore oo iimaanka iyo islaamku inay kala duwan yihiin marka aan qabanno aayadda macnaheedu wuxuu yahay aamanaadaa loo diiday lianna iimaan weli ma gaarin darajatulislaamay joogaan iimaankii darajadiisii weli ma gaarin lianna iimaanka iyo islaamnimada yacni cumuum iyo khusuusaa ka dhaxeeyo mu'min kastaa muslim waa yahay laakiin muslim kastaa mu'min maaha lianna islaamnimadu iyo dheeraad waa iimaannimadii iyo muminkii iimaankii ayb saa marka haddaan u fasirno reer baadiyahani waxaa la leeyahay war waa islaamnay dhaha muslimiinaan nahay dhaha laakiin mu'miniin ha dhihinin weli ma gaarin tafsiirka qolooyinka dhahayo waa isku midna iyagu waxay leeyihin sida bukhaari iyo kale walaakin quuluu aslamnaada waxay ku fasirayaan waxaad tidhaahdaan seeftaanaan ka cabsannay waa idiin hoggaansannay dhaha iyagu marka waxay leeyihiin calaa hada tafsiir reer baadiyahan maba islaaminay leeyihiin walaakiin quuluu aslamnaana waxay tahay seeftaasay ka baqeen axkaamtii islaamkaay u hoggaansameynaya muslimiinta bis ee aamanaadii waxaa aamanaadii iyo aslamnaadaaba isku macno ah mana aysan iimaanna ma laga helin muslimnimona maynan soo gelinay leeyihin walaakiin quuluu aslamnaadaanna macnaheedu waxay tahay seeftaanaan ka cabsanayaan idiin soo raacnay uun iska dhaha bis ee islaamnimona ma haysaan iimaanna ma haysaan waa laba tafsiir marka labada tafsiirnad waxaa keenaysa dabcan macnaha nin walba uu ku tegey islaamka iimaanku isku mid miya mase way kala duwan yihiin aad waxaa ugu dheeraaday marwasi alimaam almarwasi waa ku dheeraaday meeshaan ibnu taymiyana kitaab liimaan alwsat kitaab liimaan alkabiiraan ujeedaa ayuu aad ugu dheeraaday warawaa cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul nabigu dhaayaan maqle bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah waana muxamadan cabduhu warasuuluh waiqaami asalaati waitaa'i azakaati wa siyaami shahri ramadaan waxaji ilbeyt fahadihi xaqiiqatu lislaam weeyaan tan waliimaanu iimaankuna faxaqiiqatuhu maa rawaahu abu hurayrata wa fii ma qadamnaahu soo hormarin ayb xadiidkii jibriil ee dheeraan soo hormariyuu sheegaya wa oo iimaanku an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi iyo way warawaa sacd bnu abi waqaas radia allahu canhu qaal acdaa rasuulu llahi sal l slam rahdan nebiga dad ayuu siiyey jamaaco wa ana jaalisun anoo fadhiyo wa taraka rasuulu llahi sal l slam minhum nebiguna wuxuu ka tegey minhum dadka xaal uu ka mid yahay rajulan nin huwa acjabuhum ilaya laygu jacayl badan yahay agtayda faqumtu waa istaagay faqultu waxaan idhi maa laka can fulaan rasuul allow hebel maxaa kaaga sugnaaday ood wax u sii laadahay wallaahi baan ku dhaartay innii la uraahu mu'minan ama la araahu waxaan u arkaa ama waxaan u malaynayaa mu'minan inuu yahay faqaala innii la araahu waxaan u arkaa mu'minan inuu yahay faqaala rasuulu llahi sal l salama nebigu waxa uu yidhi ow musliman ow qul waxaad tidhaahdaa musliman dheh ow qul waxaa tiraa la araahu musliman musliman u arkaa dheh marka nebigu waa kala duway sow ma arkaysid mu'min iyo muslimi mana dhici karto ninkaas inuu gaal yahay hadda leanna sacd bn abi waqaas wuxuu leey ninaan aad u jeclahay oo aan wanaag ku ogahay qof oo gaala hadda inuu sidaa maaha dakara dalika sacdun alaaan ayuu sheegay wa ajaabahu bimili dalika ayuu ugu jawaabay uma qaala wuxuu yidhi innii la ucdi rajula anigu qofkaan siinayaa walxaal hayruhu hayrkiina axabu ilaya agtayda la ii jacayl badan yahay minhu isaga ayb khashyata oo kuwaan siiyey laigaga jacayl badan yahay khashyata an yukaba fi nnaari calaa wajhihi cabsi aan ka cabsanaya naarta in lagu kufiyo dartood ayaan u siinayaa yani wuxuu leey kuwa aan siinayo iyo kaan ka tegaya kaan ka tegayaanba jecelahay leanna kuwaan waxaan ka baqaya waxaan wax u siinayaa inaynan diinta ka laabanin oo naartu markaa aynan gelin yacnii ninkaas marka muslim waa ahaa dabcan soo ma arkaysa haddana nebigu wuxuu diidayaa mu'minnimada ou idlaaqaayo ku idlaaqaaya ninkan leanna iimaanku acmaal baatina iyo wax qarsoon iyo wax badanaa jiraan ayb xadiidkanna marka wuxuu kala saaray waa deliil xoog badan oo iimaanka islaamka kala saarayo qaala zuhri xagga macnaha qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi fa naraa waxaan arkaynaa ana alislaama alkalima islaamku inay tahay alkalimatu kelmaddii waaliimaana iimaankana alcamalu asaalix inuu yahay qulnaa waxaanu niri buu yidhi facalaa haada kan haddii aan qabanno qad yakhruju rajulu qofka inuu ka baxa la arkaa min aliimaani iimaanka ila alislaami ou u baxo walaa yukhrijuhu min alislaami islaamkiina walaa yukhrijuhu min alislaami islaamkana ma ka bixiyo ila alkufru biاllahi caza wajalla gaalnimada alle lagu gaaloobo unbaa ka bixiso qofka islaamnimada halkan marka iimaankii qofku inuu inta ka baxo diintiina uusan ka bixin baa la arkaa laakiin islaamnimada hadduu ka baxo diinu dhan waa ka baxay walidaalika bacdi salaf laba laba goobaabin ayay sameeyeen goobaabin weyn iyo mid yar oo u dhexdeeda ku sameeyey middaa dhexe marka wuxuu ku qoray al-iimaan waa iimaanka qofka hadduu daa'iradan ka baxo muxuu galaa daa'iradii kale weyneeda islaamka ahayd haddii daa'irada weyn oo ka baxana de kufriba u baxa ayb xadiidka marka laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min macnahaasaa lagu xambaarana ninka zaanigaa ma zinaysto isagoo mu'mina maxaa lagu macneeyey iimaankuu ka baxaa markaas oo zinaysanaya islaamnimaduu dhex joogaa marka ila zino diinta loogama baxaayo iyada mogta ayb haddii uusan xalaashanin intaas marka masaa'il اlasmaa'i walaxkaamu uga baxay inaga hal cashir ay naga qaadatay laak waa ka badan tahay hal cashir lianna iimaanka culamo badan kutub badanaa laga qoray kitaabu liimaan ibnu manda saddex mujalad waayo kitaabu liimaan ibnu taymiya laba kitaab uu leeyahay iimaan alkabiir iyo iimaan alawsat abu bakr ibnu abi shayba kitaabu liimaan uu leeyahay abu cubayd alqasim ibnu sallaan kitaabuliimaan uu leeyahay imaam axmed kitaabuliimaana loo sheegaa inuu leeyahay way badan yihiin marka iimaanka dadka wax ka qoray marka maadaama masaladiisu aad u ballaaran taha kutub gaara laga alifay waxaan isdhahnay marka inaan hal dersi kusoo koobno marka waxay la tahay wax yar inaanan akhrinin oo masaa-ishii shantii qayboodna qeyb ka mida waaye marka muhiimkiisu inahaasa ugu muhiimsan hada aakhiruhu wbiاllahi الtowfiiq wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed